uma amaa bacd mawduucu waa sida la idin sheegay rasuulka aleyh salaatu wasalaam oo la raaco oo bidcooyinkana laga fogaado daas weye mawduucaas weye mawduucaasu waa nus ka mid a labada nus labada shay ee uu ka kooban yahay islaamku ka kooban yahay diintana islaamka sideedaba waa waxyi alla uu soo dejiyey ma aha aaraa dad oo la uroriyey ma aha waa waxyi alla uu soo dejiyey rasuulna usoo dhiibay rasuulkuna soo sadiyey caleyhi afdal salaatu wasalaam marka diinta waxay ka kooban tahay laba jaanib ayay ka kooban tahay تجريd التwxيd للahi سubحaanaه وتaعaaلى وتجrيd مutaaبacaة الرasuuل sلى الlه عaليه وaلi وsلم labadaa qodob bay ka kooban tahay twxiidka all oo si fiican loo hirgeliyo oo aan wax shirkiga lagu soo darin iyo rasuulka عalayه الصaلaaةu وaسaلاam oo wax walbaba isaga lagu raaco labadaa qodob bay ka kooban tahay diinta o dhan sidaana waxaa arrintaa ugu koobay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabiga aha ee u yimid ee yihi yaa rasuula allahi qul lii fi lislaami qawla laa asalu canhu axada bacdak aw gayrak muxuu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadan aada wax walbaba iigu soo koobto oo aanan u baahanaynin qof dambe inaan wax su-aalo islaamka ku saabsan isha nin baa sidaa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalam nebiguna calayhi salaatu wasalaam labadaasu arrimoodba ugu soo koobo wuxuu yidhi qul aamantu billahi uma istaqim qul aamantu billahi uma istaqim aamantu billahi yani waa iimaanka alla subxaanahu watacaala la rumeeyo istiqaamaduna waa jidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidkii alla oo la raaco oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu dabagalo weeyo labadaasay ka koobantay islaamnimada oo dhan labadaa qofka xaqiijiya marka muslim xaq ah oo wax ka maqani aanu jirin yuu noqonay laakiin labadaas xaqiijintooda yaa wax aada iyo aada u culus ah wax aada iyo aada u culus ah oo dad badan oo muslim muslimiinta ah oo aada iyo aada khalal uga jira labada dhan mid walbaba marka mawduuca sida aan uga hadli doono waxa weeyaan waa inaan dhowr qodob qodob usoo qaado qodobka ugu horeeyaayo waxa weeye maxaa sunno la yidhaahaa wax badan bay dadku maqlaan sunnada rasuulka sunnada rasuulka sunna iyo bidcayo maqlaan maxaa sunno la yidhaaha waxaa ku xigi doona oo la sii xidhiidha farqiga u dhaxeeya sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo caadadii dhaqanka dadka faraqa u dhaxeeya oo ay suurowdo inay dad badan iskaga qaldamaan oo waxaan sunno ahayn sunno ay u qaataan kusoo dhaqan ay kusoo dhaqmeen oo arki jireen uun keliya aysaga sunno ugu maleeyaan sunaة الrasuuli salى اllahu alayhi wali wasalam waxa weeyaan aqwaaluhu salى اllahu alayh wali wasalam waafcaaluhu wa taqriiraatuhu wa صifaatuhu اdaatiya alkhilqiya aw alkhuluqiya waa waxay rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam ka sugnaada wixii ka sugnaada waan ku celcelinaya aada igu fiirsada sidaan hadda ka horba idiin sheegay waxaa jira waxyaala nebiga alayhi salatu wasala intana loo nisbeeya haddana nisbadaas ayna sugnayn taas marka sunadiisa maaha wixii ka sugnaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo naqli saxiixa looga soo guuriyo oo si saxiixoo sugana nagu soo gaara yaa horta la yidhaahaa sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasuna marka afartan shay aad maqlayseen ayay ka kooban tahay mid waa aqwaashii wuxuu ku hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu faray ku waajibiyey sunno uga dhigay ama u banneeyey waxa uu ka nahiyey ummaddiisa ka xaraameeyey ama karaaha uu ka dhigay waxa qaybiyaadka iyo ka warramay waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici jiray waxaasaa taariikhihii hore iyo ilaa qiyaamaha iyo jannada iyo naartii laga gaaro wuxuu ka warramay o dhan waa aqwaashii afcaashiisa saasuu yeeli jiray saasuu yeelay waxaas waa ma aanu yeeli jirin waa falalkiisii weeyaan falalkaana marka waxaa weeyaan waxaa ku jira tarkiga tarkiguna waa ficil wuxuu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sharci wuxuu ka tegeyna ka tegiddiisaasaa sharciga oo felitaankiisa ayaa ah sharci darri iyo dembi ka saddexaad waxa waa taqriiraadkii taqriirna waxaa la yidhaahaa wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waktigiisii dad ay sameeyeen ama fal ay ku dhaqaaqeen ha ahaado ama ha ahaado hadal ay ku hadleen ee uu ogaaday uuna ka aamusay wixii waktigiisii la sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee uu ogaaday ee ka aamusay ee aanu ku qabsanin dadkii waxaas ku kacay waxay tusinaysaa inuu qofkaas waxaas ku qumanaa oo waxaas uu wanaagsan yahay oo sharciga waafaqsan yahay leanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax baatil ah ma aanu ka aamusin alla wuxuu u soo diray inuu khalqiga isagu hanuuniyo xaqa u tilmaamo oo baatilka uu ka celiyo marka waxay sameeyeen dad ay sameeyeen ama ku hadleen ama ha ahaado xadaradiisi iyo majliskiisii ha ahaado ama isagoo ka fog ha ahaado oo haayibkaan laakiin warkii uu soo gaadhay waxa weeyaan marka wuxuu ku hadlay ama uu yeelay oo kaleba lamidka midka afraadna waxa weeyaan waa tilmaantii nabiga alayh isalaatu wasalaam akhlaaqdiisii inuu dadka ugu xishood badnaa inuu dadka ugu naxariis badnaa inuu dadka ugu geesisanaa waxyaalihii akhlaaqiyaadkiisa sidaasoo kale ah iyo khilqiyaadkiisii suuradiisii sida ahayd anahu kaana abyada lown musharaban bixumra waanahu kaana rabcatan laysa biطawiil walaa biqasiir tilmaantii marka saxaabadiisii ridwan ullahi calayhim ay tilmaami jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam xataa shakligiisi iyo suuraduu lahaa ay tilmaami jireen sida cali ibni abi aalib iyo albara ibni caazib iyo anas ibni malik iyo waxa ay u tilmaami jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaduna waa nooc sunadiisa ka mid sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasaa markii waxaa jirta marka in dadku qof waliba wuxuu ku soo dhaqmi jiray u arki jiray u haysto sunno oo ay dhacdo gaar ahaan dadka ahlu cilmiga ahlu takhasuska aan ahayn walo ahlu cilmiga guud ahaan haba iska ahaadeen أهل العلم والتخصص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلومها dadka aan ahayn ama iska ahaadeen dadka fuqahaa ha ahaadeen ama dad iska mxuaha cibaado iyo ahlu khayr iyo iska jecel ha ahaadeen laakiin cilmiga sunada rasuulka alayh salaatu wasalam dadkaan si fiican ugu takhasusan aan u dhexgelin waa iskaga qaldanta arrintaas waanu sii sheegay rasuulka alayh salaatu wasalam cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu yaa wuxuu yidhi kayfa antum idaa labasatkum fitna yahramu fiiha alkabiir wayarbu fiiha asagiir xataa idaa turikat idaa turika shayu minha nafsan firi kayfa antum idaa labasatkum fitnatun yahramu fiiha alkabiiru wayarbu fiiha alsagiir yattakiduha annaasu sunnah idaa turika minha shayun qiila turikat الsunnah qaluu mata dalika qaal إida dahaba culamaa'ukum wakasurat fuqahaaukum qiraa'ukum وqلت فقهاؤكم وkثرت أمراؤكم وqلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقha لغyr الdين xadiikaas weeyaan xadiiku nabiga عalيه الصلاaةu وaسلام ku sheegay waana xadiiث صaحيixa rawaahu cabdالرaزاq fي مصنفه والحاkم في مsdرkه والdاrmiy في suنanه xadيiث صحيح macnihiisuna waxaa weeye si aad noqon doontaan kayfa antum وفي riwaayatin kayfa bكm mani wa sidaad noqon doontaan marka idin dheehdo idin dhex gasho oo aada idin dhex gasho fitna dadka weyne uu ku gaboobayo iyada uun wax kale aanu aqoonina weligii waxa saa ugu soo dhex jiray ilaah ku gaboob qofka da-da yarina uu iyada ku koraayo carruurta yaryar iyo iyagoon lagu bilaabayo ay ku weynaanayaan ku korayaan wax kale ayna aqoonin dadkuna marka iyada sunno ay ka dhiganayaan sunno iyo diin iyaduna u yaqaano waana fitna markii wax kamida laga tago oo alla subxaana watacaala ummadda u soo bixiyo dad uga diga fitnadaas iyo bidcada uga diga oo yidhah war waxaanu sharcine waxaan kada iska daaya waxay dhahayaan oo sunadii baa laga tegay bidca soo baxday diin cusub baa la keenay ayaa la dhahaya bal ka warrama marka arrintaasu dhacda buu leeyahay arrintaasu ma joogto mise ma joogto xadiidkaasu may nagu rumoobay mise naguma rumoobay war waxyaalahan aad samaynaysaan waxaas iyo waxaas iyo ma aha sharci meehe bidco weeye iska daaya diin cusub baa lala yimid mawlidkii baa la diiday salligii nebigaa la diiday awliyadii baa la diiday waaxa diin cusub baa la keenay bidcaa timid bidcaa soo daahirtay waa bidcadii ay ku koreen bay sunno marka dadka u qaatay ibn mascuud radi allahu canhu markuu sidaa yidhi ayaa waa la weydiye o la goormay arrintaasu dhacaysa calaamaadka u sheegay marka badhegeysa marka sa ay noogu dabaqan tahay waxay arrintaasu dhacaysaa ayuu yidhi kolkay culimadiinii ay dhammaadaan dadkii cilmiga si fiican u yaqaana ay dhammaadaan oo dadkii iska dhegaysan jiray wacdigoodii waxun iska dhegaysan jireen cilmiga aan ka baranin ay ku soo hadhaan wuxuuna sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam in cilmiga la waayi doono aakhiru zamaanka wax wax yaqaana aanu jiri doonin ilaa goor dambe tawxiidkana la waayo wax allah yidhaahda aan laga arki doonin allaba yaqaana marka intay dad ahlucilmiha si fiican cilmiga usoo bartay ay joogaan waa wax laga bar waa kolkay culimadiinu dhammaadaan oo xaafidiintiina qur'aanka yaqaana ay bataan dugsiyo qur'aana jira oo aada u fara badan oo qur'aanka la subciyaayo muxuu ahaayey waa waa la akristaayo guryaha lagu akriyayo yaasiimaha lagu ratibaayo dad fara badan oo qur'aanka yaqaano oo xifdisan laakiin aan macnihiisa aqoonin ay jiraan waqalat fuqahaaukum fuqaha waa dadka si fiican diinta kasma ugale baa fuqaha layidhaha wakasurat umaraa'ukum umaradiina ay bataan oo meel walbaba dawle heblaayo oo nin hebel amiir u yahay ama madax u yahay ama boqor ha lagu sheego ama sultaan ha lagu sheego madaxweyneha lagu sheego imisaa lagu tiriyaa dawladaha islaamka inta dawladaha islaamka laisu yidhaaho inta dawladood wey hay ma batee muslimahaina badanin waxaana la rabay muslimiinta inay hal dawlo kaliya lahaadaan hal dawlo kaliya inay ahaad lahaadaan sidii jiri jirtay zamankii rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa zamn alkhulafaa araashidiin waman bacdahum ilaa ay furqadii badatay goortii dambe umaradiinuna ay bataan waqallat umanaa'ukum dadkiina la aamino ay yaraadaan ee khiyaanadu ay badato waltumisat idunyaa bicamali alaakhira camalkii camal aakhira ahaa ee alle loogu dhowaan jiray ee janno lagu dalbi jiray shaqo laga dhigto addunya adduunya lagu raadsado watufuqiha ligayri diin cilmigana loo barto diin la-aan shahaadooyin iyo ku shaqaysatid iyo shahaado mesinkeeda ka soo qaadatid iyo baa cilmiga loo baranayaa mooyaane aan loo baranaynin aad ku camalfashid oo alla ugu dhowaatid markaasay dhici doontaa buu leeyahay in fitnadi dadkii ay dhex gasho oo qalbigooda si fiican u makansato oo ay sunno ka dhigtaan fitnadaas iyada anhu oo fitnadaa qofkii isku dayo inuu zuuliyo isagii bidco lagu sheego bal ka warrama arrintaas uli markaan idin weydiiya arrintaas waxay naga maqani hadda jira kulligeed way nagu dabaqan tahay marka waxa uu sheegay oo dhan xadiiska uu sheegay oo dhan mujtamacaadkeena hadda islaamta isku sheega aada iyo aad bay ugu fara badan tahay mid ka maqani ma jiro marka fitnadii way nagu jirtaa waxaan sunno ahayn baa sunno loo qaatay qofkii la yidhaha waxaan sunno maahayo bidca weeyaan iska daana wuxuu dhihi lahaa sunnadii baa laga tegay bidca xadiidkan aan saan sheegnay waa xadiid saxiixa waana xadiid marfuuc inkastoo ibnu mascuud radia allahu canhu aanu sheegin in rasuulka ka maqlay haddana shaki la-aan weeyaan uu rasuulka ka maqlay alayh isalaatu wasalam lianna arrintaas mustaqbalka ee dhici doona ee haybiyaadka ah si lagu ogaan karo male aan ahayn can ariiqi alwaxyi can ariiqi rasuul alayhi salaatu wasalaam ninka saxaabiga ana hadduu ka waramo waxa aan ra'yi bani aadan lagu ogaan karin inkastoo aanu nebiga sheegin oona u nisbaynin waxaa loo qaata inuu xadiis marfuuca wiya ayb markaas bal qof walowba marka naftaada dib u noqo oo waxaad samaysa ee aada cibaado iyo khayr aada ka dhigato inuu khayr yahay iyo in kale ma hurtaayo daliil ma u haysata shayga ugu dambeeyey hadda aan arkayo halkan ma-adinka addimayey waxaa nin waaye elaho sidan leh nin aada u daaweyn ba wuxuu moodayaa inay nidaamka aadaanka iyo ijaabadiisa ay ka mid tahay in inta wax la akriyo oo suulasha la dhunkado indhah la marsado marxaban marxaban bixabiibi waqurata ayni maxamed ibni cabdillahi sala la alay slam markaan caruurta ahayn ilaa hadda aan ciroolanahay waa arki jirta arrinta wax badaanna waa ka soo diiday ay waa fitna min alfitan wax xadiidku sheego arrintaa ku soo arooray xataa waa jira laakin waa mawduuc xadiidka mawduuciina waa midka beenta ah weeyaan ay marka waxa weeyaan sunnada la idiin sheegayaa waa taad maqasheen haddaan idiin tilmaamin rasuulka alayh salaatu wasalam wixii xaggiisa ka sugan wixii laga sheego o dhan ma wada hayan kaas ayb qodobka saddexaad marka wuxuu noqonayaa wujuub alcamali bisunna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu camal falaa oo la qaatayo inay waajib tahay oo sinaba kol hadday nabiga alayh salatu wasalaam ka sugnaato wax kale ra'yi qof kale uu yidhina aan la qaadanaynin iyo madhab iyo fiqhi iyo axkaam iyo aan xaggooda la fiirinaynin inkastaba ha weynaado qofka arrintaa ku hadlay ama sheegay ama kitaabkiisa ku qoray ah dadku waxay isaga la tahay ee uu rumaysnaa ee uu u malaynaya inuu xaq yahayna aanu xaq ahayna uu iska dhaafayo rasuulka calayhi asalaatu wasalaam daraaddii wax waloo dhan loo tuuray aayadaha iyo axaadiista arrintaa ku soo aroortayna aada iyo aad bay u fara badan yihi laakiin dhowr aayadood iyo dhowr xadiid baan ka soo qaadan inay aayadahaasi badan yihiinna waxayna tusinaya alimaam axmed radi allahu canhu yaa wuxuu yidhi qara'tu almusxafa fawajadtu fiihi alaaثata waalaaiina mawdica fiiha alamru biطaacati rasuuli sala اllahu alayh wasalam kitaabka qur'aankaan akriyey oon dhameeyey oo waxaan ku arkay soddon iyo saddex meelood yani aayadood oo alla subxaanahu wa tacaala uu farayo rasuulka aeecadiisa aiicu rasuula aiicu llaha waaiicu rasuula aiicu llaha warasuulahu man yutic arasuula faqad aaaca allah aayadahaasu aad bay marka qur-aanka ugu fara badanyeen imaam axmed baa wuxuu ka tira koobay inay yihiin soddon iyo saddex aayadood waxaa lamida mawdic kasta oo alla subxaanahu wa tacaala uu sheego isku cadfo kitaab iyo xikma oo iyagana qur-aanka ku fara badano qof walba usuroobi karaysa inuu tiro koobo xikmadaas waxaa looga jeedaa waxaa weeyaan waa sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam dadku sunna ayay ku magacaabaan nabiguna alayh salatu wasalam saxaabkiisa sunay ku magacaabi jireen lakin alla subxana watacala xikma ku magacaab xikma ku magacaabaa sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam marka aayad kasta oo aad aragtaan alla subxaana watacaala inuu xikmo iyo sunn isxikmo iyo kitaab isku daraayo waxa weeye xikmadaas wuxuu uga jeedaa rasuulka alayh salaatu wasalam sunadiisu uga jeeda sida alimaam shaafici radi allahu canhu fi kitaab risaala uu sheegay aayadda hore waxa weeye qowluhu tacaala wma aataakum arasuulu fakhuduuhu wama nahakum canhu fantahu waa aayadda ugu gaaban ee uguna shaamilsan sunada nebiga calayh salaatu wasalaam qabsashadeeda iyo qaadashadeeda iyo ku camalfalkeeda wax alla wuxuu rasuulka idin siiyana qaata wuxuu idinka reebana ka joogsada bas wuxuu rasuulka calayh salatu slam idinku waajibiyo ama sunno idinka dhigo ama mubaaxu idinka dhigo idin baneeyo banaysta oo qaata wuxuu idinka reebana joogsan bas diin kaleba ma jirta marka waxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ummadiisa faray iyo wuxuu ka reebay aayadda labaad waxaa weeye qawluhu tacaala fain tanaasactum fi shayin faruduuha ila allahi warasuuli in kuntum tuuminuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayru waaxsanu taawiila kolkaad wax isku khilaaftaan oo adiguna ra'yigaagu si uu kula noqdo saaxiibkaana ra'yigiisa si uu la noqdo labadiinaba meel dhigto oo ra'yigiina meel dhigto oo rasuul alliya rasuulka u celiya alla u celinta loo celiya waa kitaabkiisa in loola noqdo alla kitaabka allaan ku kala bax qofkuna kitaabka alla u marag kaco ayaa xagga ku tahay rasuulka alayh salatu sala celinta loo celiyaana kolkuu isagu noolaa isagaa shaksiyan loogu tegayso laakiin bacda wafaatihi alayh salaatu wasalaam intiqaali ila rafiiq alaclaa sunadiisiiba diyaar ahoo nabiga alayh salatu wasalam shakhasigiisu baa naga maqan mayo cilmigiisii waa inoo qoran yaho waa saxaabadii iyo ridwan ullahi calayhim aimati alxadiid iyo waa inoo diyaariyeen waa inoo dhibyareeyeen marka waa in lelo aayadda saddexaad waxa weeyaan oo aayad aada iyo aada u kulula alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima mu'miniin ma noqonayaan ilaa wax alla wixii dhexdooda dhaca oo isku khilaafaan ba adi ay kaagala yimaadaan rasuulka alla leeyahay alayh isalaatu wasalaam adi ay kuula yimaadaan oo markaad xukunto oo xaqii kala caddayso ay raalli ku noqdaano xataa qalbigooda ku ustaay wax cuslaysi iyo waxaan ka maagmaagasho iyo aynu ku helin eh aqmaad raalligu ahaadaana ku farxaan in xaq yahay ay ogaadaan oo kii wax loo xukumay iyo kii lagu xukumay iskusi ay u qaataan qalbiga ma aha inuu wixii uu ka tanaasulo qofkii uga haro kula doodaya laakiin qalbigiisa weli wax ku jir jiro ma aha iimaan ma aha waa in rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam qalban waqaalaban looga looga hoggaansamo alayh الsalaatu wasalaam aayadda shanaad ee afraad waxa weeye qawluhu tacaala wma kana lmumini wala muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla nin mumina iyo naag muminaad toona uma banaana oo ma heli karaan hadday allihi rasuulkiisu wax xukumaan inay iyagu ikhtiyaar lahaadaan ikhtiyaar male hogaansan mooyaane wax kale male inay xoqa u hoggaansamaan oo raacaan mooyaane saan doonaan ka yeelaya amaan ka soo tashanaya allaa sidaa yidhi samcan waطaaca rasuulkaa yidhi sala allahu alayh wasalam cala alcayni wاlra'as hadal kale ma jiro marka haddaad mu'miniin tihiin buu le marka alla subxaana watacaala haddaan muminiin aynaan ahayn iska sheeganayna dee marka inagayna jirta laakiin haddaan mu'miniin aan nahay oo aynaan sheegato aynaan ahayn waxa weeye alla sidaa rasuulkaa yidhi sal la alay sl sidaa yidhi waa in bas waa in lagu qanca aayadda kalena waxa weye qawluhu tacaala inama kana qawla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna waulaa'ika hum lmuflixuun aayad walbaba wuxuu alle ku khatimaya bal marka iyadana u fiirsada dadka mu'miniinta qowlka ku habbooni waxa weeyaan marka alle iyo rasuulkiisu loogu yeedho la yidhah alle rasuulkiisa aan ku kala baxnay inoo keena in la yidhaha waaya samcan wataaca war sharci waa cadaawa inaga daaya war xeerkeenna inoo keena war odayaasheenna inoogu yeedha war qaanuunka ma jir alliga rasuulka aan ku kala baxaynaa kitaabka alliga sunada rasuulka aan ku kala baxaynaa inakeen qofkii la yidhaaho hadal kaloo la gudboon ma jiro haddii uu mu'min yahay ilaa inuu yidhaaho samicnaa waaaa saas aayaduhu marka waa aad bay u fara badan yihiin aad iyo aad bay u fara badan yihiin intaasaan ku dhaafno si aan xadiisana ugu helo waqti ugu helo axaadiisuna waa ka sii fara badan taha aayadaha waxaa axaadiistaasna ka mid ah rasuulku alayhi salaatu wasalaam khudba uu jeediyey ama wacdi uu maalin jeediyey oo saxaabiga la yidhaha alirbaad ibni saariya radia allahu canhu uu warinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbo aada u macno weyn oo naga oohisay oo aad si qalbigay gelisay buuna wacdiyey markaasaan idhi yaa rasuul allahi waxay u eg tahay wacdigaagan maanta caadi ma aho wuxuu u eg yahay nin naga tegaayo na macasalaameynaya dardaarankiisa balna la dardaaran muxuu kula dardaarmay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula dardaarmay waxaa kamid ah inuu yidhi qofkii iga dambeeya oo sii noolaadaayo khilaafyo badbadaan buu arki doonaaye khilaafyo badaan buu arki doonaaye qabsada sunnadayda iyo sunnada khulafada raashidiinta iga dambeeya ee hanuunsanee toosan oo gows dambeedka ku qaniina yani aada iyo aada u qabsada iskana ilaaliya waxyaalaha gadaal ka imaan doona ee muxdasaadka ama bidcada la yidhaha iska ilaaliya faina kula bidcatin dalaal marka wax la yidhaaho bidca xasana iyadu ma jiro bidca oo dhan waa qabiixa waa dalaal waa lumitaan iyo diin la-aan weeye jaabir ibni cabdillaahi radia allahu anhu canhuma isaguna wuxuuba sheegaya rasuulka calayhi salaa slam khudbad kasta oo khudbeeyaba arrintaasuu kusoo dari jiray in sunadiisa iyo sunada khulafadiisa la qabsado oo bidcooyinka la yska ilaaliyo khudbad kasta oo khudbeeyo hadday khudbad jumcadeed tahay hadday tu ciideed tahay hadday tahay mxuahay mid tu kale ay tahay mar alla markuu khudbeeyaba sunada uu sunada qabsashadeeda uu faro iyo bidcada iska ilaalinteeda iyo khudbo walbaba ku dir sidii xadiidka alcirbaad ibn saari hadduu leeyahim buuna dhihi jiray kullu bidcatin dalaal muxuu saa u yeeli jiray marka nabig alay sl khudbo walba wa ugu dari jira mid mid mixor ugu deysan jirtay dhibaatada ay leedahay bidcadu ay leedahay iyo ummadiisu qaar badan oo ka mid ihi sida sunnadiisa uga tegi doonaan ayuu ogaa calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku yihi nebigu alayh salaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljanna ila man aba ummadayda oo dhan jannay geli doonaya qofki iska diida ama janno ma raba yihaa mooyaane qiila waman yaabaa yaa rasuul allah oya janno diiday war jannada soo gal qof laleeyaho diidaya miyaa jira markaasuu yihi nebigu calayh salaatu wasalaam man aطaacanii dakala aljanna waman casaanii faqad aba qofka ani adeeco oo jidkaygii soo raaca qofkaasi jannuu galaya laakiin qofka aan igu caasigoroobo amarkaygii diido waxyaalo kale ka doorta saa jannadii iska diiday janno marka male jannadu ugu yeeray nebigu calayhi isalaatu wasalaam isna wuxuu yihi ma rabo marka jidka jannada lagu galayo qofkii diida wuxuu ka digan yahay qof qof jannadii diiday buu kamid yahay xadiid kalena wuxuu ku yihi nabigu alayh salaatu wasalaam man raqiba can sunatii falaysa mina xadiidkaasi muxuu ku yimi wuxuu ku yimi saddex nin bal qisadaana aada ugu fiirsada saddex nin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadadiisa inay ogaadaan doonay oo ay kaga daydaan habeenkii iyo si u cibaadaysto marka gurihii bay tageen haweenkii rasuulka alayh salaatu wasalaam bay waraysteen rasuulka alayh salatu wasalam habeenkii seeb u yeela waa u warameen nabigu alay slam sida u cibaadaysto habeenka qaarna waa kala qaybiya qaar waa seexdaa qaar waa tukadaa haweenkiisa waa la mucaamalooda maalmaha qaarkood waa soomaa qaarna waa afuraa caadi weeyaan marka nebiga alay slam say moodayeen si ka hoosaysa bay marka noqotay saddexdii nin waxay sigaan nabiga alayh salaatu wasalaam iyo inagu isku mid yihiin isaga dambigiisii kii hore kii horeba alla dambeba alla waa u dhaafay inagsa dambiilayaal bana dambi baan ka buuxnay marka innagaa kaga habboon inaan ka camal badinno rasuulka alay slam marka waa inaan ka badinno saysku siya muasamalkeri khayr bay rabeen laakiin khayrkii bay gesheen khayrkan ayaa garanaya rasuulka alayh salaatu wasalam baa garanaya alle rasuulka waxa khayr inoo ah alle rasuulkiisaa garanaya wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun maslaxadeenna ma naqaano rasuulka inaga yaqaana alayh salaatu wasalaam kolkuu soo noqday gurigii kusoo noqday arrintii looga warramay buu nimankii la kulmay markaasuu ma idinkaa sidaa yidhi haya rasuul allah anagaa sidaan yidhi laakiin waxuma ogolama anaan jeedo waa badan yahay dad intay khayr rabaan khayrka aan garanayn khayrku inuu ku jiro jidkii rasuulka alayh salaatu wasalaam qaadigiisa jidka rasuulka qaadidiisa inuu khayrka oo dhan ku kooban yahay qofkaan garaninu khayrkii waa gafaya isaga oo doonaya khayr doonay markaasuu nebigu calayh salaatu wasalaam ku yidhi anaa idinku alla aqoon badan anaa idinka alla cabsi badan laakiin habeenkii waanan seexdaa waanan tukadaa maalmaha qaar waan soomaa qaarna waan waan afuraa haweenkana waa guursadaa waxaan dhaaf horta nimanka nin waliba dariiqadu rabay inuu isaga la fiicnaate uu xaditay qaar wuxuu yihi mid wuxuu yidhi anu habeen oo dhan ma seexanayo salaadda marka isagu ulahaa himilo gaara ulahaayo marka wuxuu yidhi anigu salaad un baan weligeyba ku jiraya habeen oo dhan gogol dhinaca ma dhigaayo mid wuxuu yidhi anu maalin oo dhan ma afuritaanku jecla mid wuxuu yidhi anu naaga ma guursanay caruur iyo haween iyo waxaas oo ay cibaadada alla iga shuqliyo fadho iskulama gelaayo hilibna ma cunaayo oo si aanan haweenay uga himiloonin waxba khalaas haweenka waa ka fogaanay markaasuu nabigu alayh salatu wasala marka sidaa ku yidhi anaa idinku alla aqoon badan anaa idinku cibaado badan aniguna jidkaygu waa kaas habeenkii qaarra waa seexdaa qaarra waa tukadaa maalmaha qaar waa soomaa qaarna waa afuraa haweenkana waa guursadaa qofkii sunadayda nacaana aniga mid ku doona kale axaadiisu marka iyagoo aada iyo aada u fara badan intaas axaadiista sunada waajibinaysa intaan ku dayn waxaa kaloo marka jirta rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim arkay mowqifkay ka qaadan jireen qofkay arkaan isagoo sunnada fudaydsanaya isagoo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam fudaydsanaya ama diidaya ama qawadaa yeerashanaya qofkay arkaan way ka yeeli jireen xadiidkii hadda inoo dambeeyey waa mid ka mida midka kale wuxuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin diiday inuu sunnadiisii qaato maalin xabad sunnadii ka mid a nin diiday su u habaaray habaarkiisu ugu dhacay saxaabiga la yidhaha salamata bnu lakwa radia allahu canhu yaa wuxuu warinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam agtiisa ayaa nin cunto ku cunaayey bidixduuna ku cunaayey markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi midigta ka cun midigta ka cun markaasuu ma karaayo kadhab ma ahayn ma karayo kamid kadhab ma ayna ahaynoo ma aanu gacanta midigta ma aanu lahayne kibir baa ugeeyey si uu sheegay saxaabigaasuba maa manacahu ila lkibr hadduu gacan lahayo gacantan ama go-antan ama qallalan tahay annaba wuxuu yihi laa yukalif allahu nafsan ilaa wascaha rasuulka ma amreen waa fayoobaa ninkaas laakiin see lagula hadli karaa munaafiqna ma ahayne ninkaasu mu'min buu ahaa laakiin reerbaadiyanimo iyo qalabsanaan iyo jaahilnimadii uu ku soo koray baa weli wax kaga sii harhareeno markaasu iska weynaysay in la wacdiyaba mana wax la i sheegi kara ma wiilashina yaryar baan hadda maxaa waa badan tahay ogaada rago marka qofkii xaqa kuu sheegaba xaqa qof walbaba ka weyne waa inaad tidhaao isagana tidhaaho jazaka allahu khayran xaqina aada qaadato marka ninkaasu rasuulka alayhi salaatu wasalam ba xaqii ku diiday wuxuu hi ma karaayo rasuulku u habaare wuxu uhi ha karin saxaabigu marka wuxuu uhi famaa rafacaha ilaa fiihi abad isla markiiba gacantii baktibay midigta ahayd uu yihi wax kuma cuni karo weligii wax maanu ku cunin bidixdii uu doortay yaa marka goortii dambe qasab ku noqotay inuu wax ku cuno wuxuuba ku ayaan badnaa inaanu xagga diintiisa ka habaarin nebiga alayhi salaatu wasalaam ee jirkiisa inuu ka habaar wuu habaaray marka nebiga alayhi salaatu wasalaam marka qofkii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam diidaayo isagoo loo caddeeyey diidaayo wuxuu musaa in la habaaro habaarkaasna waa ku dhacaya daalim ilan weeye taas waxaa la mid ah abu hurayra radia allahu canhu yaa maalin xadiis wariyey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo nin xaragoonaya oo dhar qurux badan qabo oo dadka muxuu ahay musbil ahoo dhulka ku jiidayo isdaadaawanaya oo xaragoonaya oo dhulka lala gooyay buu ka warramay nebigu alay sala ilaa qiyaamahana hoos u sii socda abu hurayra markuu xadiidkaas sheegay ayuu midib nin istaagay oo markaasi wuxuu hi abu hurayraw ninkaa aad sheegayso ma sidaas u socday sidii ninka wajilaya isaguna waa sidii u labisnaayo ninkii ku seembareexooday buu yuu kufay markaasu abu hurayra wuxuu hi lilyadayni walilfam inaa kafaynaka mustahzi'in hadaas akriya afka iyo addii magac u dhac buudi marka aayaddii baa ku qabatay inaa kafaynaka almustahzi'in aladiina yajcaluun qofka wuxuu ku jejeestay marka ninkaasu sunadii nabiga alayh salaatu wasalam dilka aad sheegaysa aad leedahay dhulkiisa lala gooyay ma sidaas u xaragoonayo sidaas u laafiyoonaya intaas wuxuu ahaa waajibkiisa taasoo kale iska ilaaliyo ciqabadaasoo kale iy kuu dhicin ninkaas xaragada iyo kibirka iyo islaweynanka iyo ha u soconin oo walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala buulan ba alla yidhi marka socodkaaga hagaajiso oo sidai muxuu ahay socodka islaamka muxuu ahay alihii rasuulkiisa u sheegeen ba ka dhig inuu sidaahaba ahayda ninkii inuu ku daydaabuu doonayba markaas ninkii wixii ku dhacay wax ku dhow ka fudud laakiin baa ku dhacay saxaabi la yidhaaho cabdullahi bni mugasal radia allahu canhu isagoo majliskiisii fadhiya baa nin dhalinyaraho qaraabadiisa ah saafiniin ku ciyaarayay cabdulaahi ibn muqasal radiallahu anhu baa wuxuu ku yihi laa takdif kharsi baa la yidhaha carabiga lagu dhaha kaas khars ilqaa lmucjama wadaali lmucjama arrintaantada rasuulka alle sala alla alay slam wuu reebo wuxuu yihi cadowna wax kama taro ugaadhna wax kama taro ee qof buu elig kaga dhacay oo ka ridaya meesha kaga dhacaya meesha uu ka bajinaya iska daaya buu nebigu yidhihe oo noqonin wiilkii isagaa midka dhallinyaru ahay maanu ku daysanin mar dambe waa saxaabigii cabdullahi ibnu muqafar radialla anhu soo fiiriyey wiilkiio kuu arkay iskasii ciyaartiisa iska sii wata ciyaartiisa iska sii wata markaasu wuxuu yidhi uxadiثuka ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nahaa canha uma araaka takdif laa ukalimuka abada waxaan kuu sheegay inuu rasuulka alla yidhi sal اllahu alayh wali waslm arrintan uu nahayeyo markaasaadan aadan aqbalinaad marka sii wadaa soo maaha weligay dambe kula hadli maayo waa gooyey marka waa gooyey qaraabadiisna wuu ahaa weligii dambe maala kaa waxaa ka sii dara cabdullahi ibnu cumar radi allahu canhuma baa maalin isna xadiis wariyey inuu yihi rasuulku sal allahu alayh waali wasalam laa tamnacuu nisa'akum ila almasaajid ida sta'danakum ilayh rasuulkaa wuxuu yihi sal allahu alayh waali wasalam haweenkiinu inay masjidka kusoo tukadaan hadday idinka codsadaan idinka dalbadaan ha u diidina wiiluu cabdullaahi dhalay oo bilaal ibni cabdillaahi bni cumar ibn khaaab radialla canhu la dhihi jiray baa wuxuu yihi wallahi lanamnacannahuna sayattakidnahu daqala wallahi inaan u diidaynaayo intay tidhaaho midkaan kusoo tukanayaa iyobay meelo kale aadaysa oo sabab bay ka dhiganaysa waa u diidayna wiilkaas marka isagu kolka wuxuu u arkaayey in waktiguu nebigu alayhi salaatu wasalaam naagaha loo ogolaada uu yidhi ay ahayd markay naaguhu fiicnaayeen oon adab darro inay ku qarsadaan aan looga baqaynin laakiin hadda sii lama joogo oo adab darray naagihii barteeno maxaa suurooda intay nin suxun ula xidhiir ula leedahay meel kula ballanto ay tidhaaho masjidka waan soo tukanayaa inay meelo kale aado sababkaasaa marka hadda aan uga baqaynaayo adab darray ka ku qarsanayaano waa u diidaynaa markaas raawiga xadiidka ka wanaya baa wuxuu leeyahay fasabahu saban qabixan maa samictuhu saba qablahu mila wuxuu u caayey si daran oo aanan weligay maqal isagoo qof kale u caayey siduu u caayena waxay ahayd wuu nacladay lacanaka allah buu naclad alla kugu dhacday rasuulka allah sala allahu alayh wali slam yidhi ha u diidina baan kuleeyahay markaasu noo leeda ha u diidayna ina markaasuu yii weliba ugooy lama unahan famaa kallamahu xataa maat ilaa uu ka dhintay weligii maanu lahad waa wiilkiis waa wiilkiis wiil dhalinyaro ah oo isagu muxuu ahay u maleeyey ra'yiguuna ay la noqotay oo sunnadii guud ahaan isagu inuu ku gacantaydha aan u arkaynin laakiin aabbihi muxuu ka arooday in wuxuu nebigu alay sl amar ku bixiyey diidda qayaxan laga hor keeno walow isagu qofkaas sababaha maraynay u banaynaya inuu hadda u diidi kara wuu nacladay waan gooyey oo ilaa u dhintay janaazadiisina kama qayb gelin qofku dhintay ayib saxaabi xadiidkaasuna wuxuu ahaa xadiid ku saabsan xishoodka alxayaau khayru kulu wafii riwaayati alxayaau laa yaati ila bkhayr xadiidkaasuu wariye cimraan ibn xusein radi allahu canhuma nin majliska fadhiyey oo la dhihi jiray bushayr ibna kacab oo nin culuum kale iyo waxyaalo kale iyo taariikho hore iyo suugaano hore iyo waxyaalo ma ayaa hadlay oo markaasu wuxuu yidhi annagu kutubihii hore ee xikmad ahayd waxaan ku aragnay ana minhu waqaaran wa minhu khawaran xishoodku inaanu khayr wada ahayne waxaa jira xishood wanaagsan oo tusinaya qofka muxuuha akhyaarnimadiisa iyo deganaantiisa iyo tusinaya iyo mid fulaynimo iyo dacfi markaasuu cadhooday cimraan ibnu xusein oo ninkii ku qayliyey ilaa jadkii kale la joogay baa waaninayo ya aba nujayd inahu mina inahu laa ba'sa bih inahu lam yurid ila ilaa jadkii saxaabigi ay ka baryayaan oo ilahay waxan ulama una jeedan annagaa naqaana waa nin fiican waa munaafiq ma aha raalli ka ah waa jadkii markaasu wuxuu ku yidhi uxadituka can rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam wa tuxaditunii can suxufik rasuulka alla sala allahu alay wasalam baan kaaga warramaya oo xishoodka ammaanay oo xishoodoo dhan waa wanaagsan yahay oo waxaan khayr ahayn ma keena yidhi markaas aadna warqado wax qore aan la garanaynin oo aada akrisatay baadna iiga sheekeynaysaa aada ba ugu canaada ugu xanaata marka ayib wax badan baad arkaysaan marka xadiid rasuulka alay slam saxiix ahoo meel laga sheegay oo dhahayo madhabka sidaa ma qabo shaafici sidaa ma dhihin kitaabyada sidaa ma qorin minhaajku sidaas ma qabo haye sidoo kale ma tahay ibn cabaas radi allahu canhuma yaa maalin isaguna xadiid sheegay xadiidkaasna wuxuu ahaa xadiid xagga iyo cumrada ku saabsan ibn cabaas radi allahu canhuma wuxuu yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac markii lasoo xajeeyey in asxaabtiisii amray qofkaan hadyi wadin ee xaj keliyana ku yimid ee maka dibaddeeda ka yimid inuu xajkiisii cumro u bedelo oo mutamatic uu noqdo kolkii la weydiiyey nabiga alayh salaatu wasalam sanadkan kale keliya arrintaasuna marka wuxuu yihi maya ee waa lilabad dakalat alcumratu fi lxaj weligeed weeyaan ibn cabaas marka xadiidkaasu dadka u fidyoon jiray oo uu ku wacdihi jiray oo uu beri jiray wuxuu dhihi jiray waa ninkii maka dibadeeda ka yimaado oo aafaaqi ah oo cumro xaj ku yimaada oo hadyina aan wadin xolo yani uu qalo oo kaabadiy xaramka ku qalo aan wadinow kolkaad timaado eed camalkii tawaafkii iyo sacyigii la timaado xajkaagii cumru isu bedelay ogow dad baa marka waxay dhaheen ibnu cabaas oo seef sidan u leedahay abubakar iyo cumar iyo kana yidhaaheen oo kana fiyoodeen abubakar iyo cumar fiiri marka waa labada qof ee saxaabada ridwaan ullahi calayhim ugu waaweynaa ee khalqiga allana ugu fadli badnaa bacda alambiyaai walmursaliin calayhim salaatu wasalaam ee ugu cilmi badnaa abubakar iyo cumar sidaas mayna dhihi jirin faqaala yuushiku an tanzila calaykum alxijaara min asama aqulu lakum qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wataquluuna lii qaala abu bakrin wacumar waxaa u dhowdahay in dhagxan cirka alla idinkaga soo daadiyo oo idinku ciqaabo hadalkaas rasuulka alla sal alay slam baa sidaa yidhi baan idin leeyahay markaas adinkuna cumar iyo abubakr iyo iisoo qabanaysaan abu bakr iyo cumar radia allahu canhuma in kastaba ha fadli badnaadeen in kastaba ha cilmi badnaadeen in kastaba ha taqwo badnaadeen laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la sheego wax lasoo garabigi kara ma aha iyaga iyo keyrkood darajadaa ay gaareen waxay ku gaareen mutaabacada rasuulkay ku gaareen alayhi salaatu wasalaam laakiin bashar bay ahayn bani aadam bay ahayn waa gafi kara marka wixii ay ku gafaan iyaga in lagu raaca mehe waa in rasuulka calayh salaatu wasalaam sunadiisa gafkoodaa lagu ayb alimaamu maalik radia allahu canhu yaa maalin nin baa wuxuu weydiiyey waxaan rab madiina la jooga waxaan rabaa inaan xaje halkan madiina dhexdeeda maka xidhan halkan ka xidhaado markaasuu zulxulayfa ka xidho zulxulayfa nabigu alayh salaatu wasalaam ka xidhay zulxulayfa ka xidho markaasuu haddaan halkan ka xidha ka war markaasuu ha yeelin fitnan kaaga baqayaaye fitnan kaaga baqayaaye ha yeelin markaasuu wuxuu yhi waayu fitnatin fi hada inamaa uqadimu bidcata amyaal dhowr mayl un baan uga soo soka dhacay meeshuu nabiga alayh salam ka xidhay oo waxbaaban ku daray khayrabaan ku daray fidnadaad iga baqaysaa maxay markaasuu wuxuu ku yihi maalik radia allahu canhu waxaan kaaga baqayaa inaad u malayso qalbigaaga uu ku soo dhaco ana xajaka atamu min xaji rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam faayu fitnatin acdamu min hada inuu xajkaagu xajkii nebiga alayh salaatu wasalaam ka taamsan yahay oo masaafo una nebiga alayhi salaatu wasalaam uuna xaj aan ku marin isagoo muxrima ku marin baad martay oo markaas xagkaaga ka ka sitaiiasa inay qalbigaa kusoo dhacdaan kaa ka baqaya fitnada ka weyni marka maxay tahay inaad u malayso inaad rasuulka alla sal allah alayh waali wasalam ka camal fiicnaatay fitnada ka weyni maxay tahay malik radi allahu canhu arrintaa wuxuu ka qaatay min qowlihi tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyaan kuwa khilaafaya amarka nebiga alayh salatu wasalaam khilaafayaayu inay fitnadii ku dhacdo ama cadaab xanuun kulul oo ku dhacdo alla ka digin marka labadaa midkood ba ku dhacayo weeyaan qofki arrinta nebiga alayh salaatu wasalaam khilaaf fitnadaana alimaamu axmed bn xambal radi allahu canhu wuxuu ku fasiray قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إن رد بعض أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيغ قلبه يا qofkii arrinka nebiga alayhi salaatu wasalaam khilaafo iska ilaali inaad gaalnimo ku dhacdo adoon garanaynin ama cadaab xanuun kulul u qiib saasuu marka uga digay maalik radi allahu canhu ninkaas uga digay wuxuu dhihi jiray malik radi allahu canhu maa mina ilaa raaddu wamarduudun calayhi ila saaxibu hada alqabr ishir ilaa qabrihi sala allahu alayh wasalam nin kastaba hadalkiisa qaar waa laga qaadan karaa lagu waafaqi karaa qaarna waa lagu diidi karaa ilaa qabrigaas ninka ku jira mooyaane masuka nebigu alay slam u joogo qof marka wuxuu yidhaaho oo dhan la wada qaadanayo oo isagu aaminka ah inuu gafo waxaa weye rasuulka keliya alayh salaatu wasalaam wallahu tacaala yaquul wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxy lanna isagu ra'yigiisa ma aanu wax ku sheegi jirine waxyi buu soo tabin jiray marka hadduu isaga maxaa sunadii nebiga alayh salatu saxiixa ahayd hadday gaf noqoto macnahaas waxaa weeyaan alla gafay walciyaadu billah inasadaqa u mal maalik wuxuu dhihi jiray man ibtadaca bidcatan faqad iftahama muxamada sala allahu alayhi waali wasalam bikitmaani risaala qofkii shay bidca la yimaada wuxuu ka dhigan yahay isaga oo le nebigu alayhi salaatu wasalaam diintii alle usoo diibay ma aanu wada sheegin qaar ba ummadda ka qariy lianna allah subxaana watacala muxuu yihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa akmaltu calaykum nicmata diin kaamila markaa la soo dejiyo marka qofka la imaanayo waxyaale cibaado uu ku sheegayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaanin rasuulka iyo saxaabadiisa ridwaan ullahi caleyh midkoodna ayna samaynin qofka isagu la imaanaya allaan ugu dhawaanayaayo waa khayr leh wuxuu ka dhigan yahay khayrkan waa khayr uu ka tagay nabiga alayh isalaatu wasalaam oo ummadda aan u sheegin oo ka qariyo bal hadalkaas saasuu gaarsiisanya marka u fiirtada rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam risaaladii si fiican ma aanu u gudanin oo qaar buu ummadda ka qariyey qaarkii baan marka ku darayna taasay ka dhiganta ibn mascuud radi allahu canhu isaguna wuxuu dhihi jiray kulu cibaadaةi lam yatacabadha asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam falaysat bicibaada shay cibaada oo saxaabadii ridwaan اllahi calayhim ayna samaynino cibaad maa cibaado maa o maxaan dilnay khayr baan samaynay ma war inuu khayr yahay in kale yaa kuuse kayrka uu ka tegay rasuulka alla sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ka tegay adigo asxaabtaadu aada samaynaysaanu maxay saxaabadii ridwaan ullahi caleyh markay arrimahaas oo kale ay arkaan sida ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo ay yeeli jireen waxay ku dhihi jireen ama asxaabtii nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo nebigiiba idinkaa ka fiican ama waxaanaad wadaani bidca weeyaan marka waxa weeyaan qof walowba qof walowba halkaad cagta dhigayso u fiirso saad qodaxda iyo turunturada iyo dhagax iyo isaga ilaaliso markaad jid socoto jidka diinta markaad socotona isaga u fiirso inaad baho ku dhacdo gud naareed kugu noqonayso inaad ku joogsato adeese ku qaniinaysabaad adigu oo isle khayr baad wadaa oo haddana shar wada waxaa marka ammaan kuu ah inaad wax walbaba tidhaahdo rasuulka calayh salaatu saasuu yeelayay waa inaan yeelo saas ma aanu yeeli jirin ma yeelayo khayr ma ibn cumar radi allahu canhuma isagu wuxuu dhihi jira anigu qofkii iska tukanaya saacad kasta iska tukanaya laba saacadoodan ka maqlay nebiga alay sala isagoo salaadda xaaraameynayo mooyaane uma diidayo laakiin salaad aanan arag asxaabtaydii iyagoo tukanay anuma tukanayo alfiriy xaasuu sheegayna marka nebigii waxa weye saxaabadiisii ka waaweyn nebi cumar iyo abubakr iyo weeyaan salaad aanan arag asxaabtaydii oo tukanaya anuma tukanayo qofkii tukanaya se uma diidayo ilaa mid uu nebigu alayh salatu wasalaam u manciyay inay tahay mooyaane wlimaamu axmed radi allahu canhu ayaa wuxuu yihi ajmacat اlumma ummadda oo dhan waxaa isku raacday calى anahu man istabaanat lahu sunaة can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi walih wasalam falaysa lahu an yatrukaha licamali axad liqowli axad ummadda oo dhan waxay isku raacday qofkii ay u cadaato sunno nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan inay waajib ku tahay inuu iyaga raaco oo qof kale hadalkii aan u daynin hebel baa sidan kaga yidhi hebel sidan ma aanu yidhin yaa ku raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa sidaa la qabay nebiga calayh salatu anaa dhagahayga ku maqlay laigu yidhi xadiid aan sheegay soonka ku saabsan uu yidhi yaa sidaa qaba w nebiga calayhi salaatu wasalaam sadale dehaayadana yaa qaba oo madhabkee sidaa qaba mid kalena isagu kolkuu iga dayn waaye aan ii madhabahel baa sidaa qaba dhib male marka kolkaan ihi nebiga calayh salaatu wasalaam sidan sada yidhi maanu ku qancin laakiin kolkaan ihi madhab hebel baa sidaa qaba oo madhabkiisa inaad isaga aan ahayn wuxuu kolka dhib male haddii madhabku sidaa qaba uu jiro aafeeri hadda marka sida xadiiska ibni mascuud uu ku dabaqan yahay wixii kitabahan kale axkaamtan fiqiga loo yaqaana lagu arkaayo waa sax laakiin rasuulkii baa sidaa yidhi markii la yidhaaho weli weli dadkii qalbigiisa uma dhaadhacsana badankooda imaam shaafici radi allahu canhu baa maalin isaguna xadiis buu wariyey nin baa waxa uu ku yidhi ataakudu bihada ya aba cabdillaah xadiiskaa ma qabsanaysa shaafici marka intuu naxay oo dhididay oo kurbooday oo carooday yuu wuxuuhi wariya maano kanaysa ka soo baxay baad arag maaniga zubnaar xidhan baa zubnaarku wuxuu bahal oo gaalada beriga gaar ahay oo la amri jira inay xidhaan oo muslimiinta ay kaga duwanaadaan warma dhexdayda ku aragtay iyo maxaa zubnaar ku arag maano kasoo kaniise ka soo baxyaad arag soo masjid inaan joogo ma arkay armagaal baad ima odeysaa wey seed ii leedahay xadiidkaas miyaad qabsanaysaa aan nabiga kaaga wariyey saxiixa miyaad qabsanaysaadaa la weydiiyey oo ma ku camalfalaysaa ayuu wax weyn ka dhigay alimaam shaafici ridwaan ullahi calayh waana wax weyn aada iyo aada u weyn markaasu wuxuu yidhi haddaad aragtaan aniga oo rasuulka sala la alay slam xadiis intaan ka wariyo xadiidka haddana aan qabsanin faaclamuu ana caqlii qad dahab ogaada waan waashay ma miyir qabo kolkaas xadiis aan nebiga ka wariyo calayhi salaatu wasalaam markaan qaadan waayo waan waashay ogaada xirxida mar kalena wuxuu yihi qof kastaba sunadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistiisii qaar unbaa ka maqnaan karo oo aanu cilmigiisu gaarin marka kolkaad aragtaan aniga oo hadal sheegay ama xugun sheegay ama qaacido iyo asal sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna cagsigeed uu ka sugan yahay hadalkayga iska tuura anigana ogaada nebiga alayh salaatu wasalam kiisaasa ay qowl i saasay markaa ahaan jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo a'imadii ka dambaysayba ridwaan ullahi calayhim qofkii sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabsan waaya saasay ula dhaqmi jireen oo canaan iyo goyn iyo naclad iyo habaar iyo bay ula dhaqmi jireen arrinta ugu dambaysa insha allah waxa weeyaan sunada rasuulka calayh salaatu wasalaam inay tahay mid kaamila kaafiya shaamila aan waxba ka tegin rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ummadiisa diintii alle uu ku soo dejiyey kaamilka ahayduu si aada ugu soo gudbiyey oo wax diintooda ku saabsan oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aan laga helaynin oo loo baahanayo in meelo kale laga raadiyo aanu jirin dhowr xadiiso marka arrintaa ku saabsan wa xadiiska hore waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi inamaa ana lakum bimanzilati اlwaalid ucallimkum faإida dakla axadukum faإida ataa axadukum اlgaaئd falaa yastaqbil اlqiblata walaa yastadbirha walaa yastatib biyamiinih waa xadiid صaxiixa wariyey axmed iyo nasaa-i iyo ibnu maajah iyo ibn xibaan waa xasanna xadiidka saxiixna waa xasan macnihiisuna waxa anigu waxaan idiin ahay aabbo oo kalean idiin ahay aabbana marka maxaa lagu yaqaana naxariis badni ilmihiisa inuu u naxariisto oo wanaagga oo dhan uu la jecel yahay oo xumaha uu ka celiyo oo iyo inuu ka garaatareeyo o ka caqli badan yahay ilmiha yaraa ilmaha yarku kolabuu dhuxul daba qaadanayaayo mxuha marka waxaan idiin ahay aabbo oo kale aan idiin aho waxbaan idin barayaaye waxaydaan aqoonin baan idin barayaaye markaad kor tegaysaan oo meel duura aad ku kor tegaysaan fadhiisanaysaan xagga qiblada ha u jeesanina dabarkana ha siinina ee dhinac dhinac ka marag qiblada arrintaas waa markii meel banaan fadhiisan markay isqul dhisan lagu jiro iyadu marka kolkaad darab yeelanaysaan ama wax iska tirtiraysaan ama iska dhaqaysaanna midigta iska dhaqay marka aabba ilmihiisa gacanta hayo oo waxa xunoo dhan uga digaayo oo waxa fiican oo dhan ku gubaabinaya buu nebigu alayhi salaatu wasalaam u salmaan alfarisi radi allahu anhu saxaabiga la yidhaaho ayaa nin wuxuu nin baa ku yidhi nin gaalaa ku yidhi laqad callamakum nabiyukum kula shayin xata alqiraa'a nebigeenu wax walbaba waa idin baray xataa saad u saxarootaan buu idin baray waa runta saad u saxarootaan aadaabta masquusha loo galo ayuu baray ummadiisa nebiga alayh salaatu wasalam marka ninkaas gaalku saxaabadiibuu ku dhex jiray oo xadiistii nebigu dhegaysanayay oo markaasuu la yaabay diintan kada kaamilnimadeeda aan waxba ka teginino markaasuu nebigiini wax walbaba waa idin sheega xataa sidaa u saxroonaysaan buu idin faqaala salmaanu ajal ajal yani nacam ha waana baray wax walbaba amaranaa anlaa nastaqbila alqiblata bibawlin walaa gaa'id walaa nastanjiya biaqala min alaaati axjaar wuxuuna faray kolkaan saxaroonayno amaan kaajayno inaanan xay qiblada u jeesanin inaanan dhabarkana siinin saddex dhagax wax ka yara aanan iskaga tirtirin haddii laiska tirtirayo ambiya laiskaga dhaqayn waa iska banaanta haddii kalaiska tirtiro lagu dayso laakiin si fiican laiskaga qalajiyo waa ku filanta marka ninkaas gaalka abaa dareemay ina sunada nebiga alayh sala sl ina waxba ka tegin ummadiisa u baahanta nebiguna alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma taraktum min shayin yuqaribukum ila allah ila waqad amartukum bih wama taraktum min shayin yubcidukum can illah ila waqad xadartukum minh wax kastoo alle idin dhoweynaya oo khayr idinku jiro maslaxa idinku jirto janno idinku dhoweynayo oo dhan waan idin faray wax alla wixii alle idinka fogeynaya ee shar ah oo dhanna waa idinka digay wuxuu ka tegay marka ma jiro waa khayr iyo shar un arrinta waa amar iyo nahyi wixii wanaagahay oo dhanna marka nebiga alayh salaatu wasalaam waa faray ummadiisa wixii sharahay oo dhanna waa uga digay wuxuu ka tegay oo markaas ma uu jiro xadiid kale wuxuu ku yihi nabigu caleyh isalaatu wasalaam oo ka darankii labadii xadiid ee hadda ka sii daran oo nebigu caleyh isalaatu wasalaam iyo ummaddiisu say isku yihiin sheegaya oo wuxuu yihi mathalii wa mathalukum ka mathali rajulin istawqada naara fajacala alfaraashu waljanaadibu yaqacna fiihi wahuwa yaxjuzuhu naar فأنا آkذ بxujزكم وأntم تتفلتوna min dيr waxaan isku nahay anigii idinku sidaan khayrka aan idinku amraayo sharka idinka celinayo dhibaatada idinka ilaalinayo waxaynu isku nahay sidii qof dab meel ku shiday oo balanbaalista iyo kabajaaga iyo waxyaalahan hamatulhamada soomaalidu ay yidhaahaan ee la yaqaano inay dadka ku tuuraan ay dadkii markay bildaantiisa arkaan iftiinka ku daadanayaan ina ka celinay ka celinaya iftiin bay arkayaan mooyaane iftiinkan maxaa ka hooseeya ma garanaya laakiin ninkan waa garanayaayo waa ka celinaya saasaan marka isku nahayo gunti baan idin hayaayo war naarta ka jooga war naartaa ku dhicinaan idin leeyahay idinoo iga baxsanaysaan naarta isku tuuraysa qof bani aadama wax garabkiisa iyo iyo baranbaalisa iyo kabajaaso isku yihin intee in leeg buu ka caqli badan yahay qofka bani aadamkahu xasharaadka aan caqli lahayn marka nubuwada iyo bani aadamka caadigihiina heerkaasoo kale labada heer bay ku joogaan nubuwadu waxa weeyaan waa heer aada iyo aada u sareeya heer aada iyo aada u sarreeyo bani aadamka caadiga ah aada iyo aada uga sarreeyo weeyaan marka markay isla gudboonaadaan siday nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu fara iyo sidaad adigu filanaysay waa inaad ogaato adigu saad wax u garanaysaa inay tahay quraanjo iyo kabajaa iyo balanbaalis iyo siday wax u gartaan nabiguna caleyhi salaatu wasalaam uu garaadkiisu yahay mid kaaga aada iyo aada uga sarreeyo inuu dantaada isagu kaa yaqaano maslaxadaada kaa yaqaano maslaxadaada iyo dantaadu inay ku jirto inaad isaga raacdo oo sidaad awal hore filanaysay hadday ahayd si ka duwan ay noqoto aad ka baxay abu darin algafaari radia allahu canhu yaa wuxuu yihi تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وقد ذكر لنا منه علما rasuulka all sal ه alay slm wuxuu naga tegey isagoo oo shay walbaba cilmi nooga sheegayo xataa shibir hawadan doolaya oo baalasha dhaqdhaqaajinay kole ku tahay cilmi nooga sheegay wax walbaba cilmibu ka sheegay marka nebiga alayh salatu ilasaga qof idinku maxaa u malaynaysaan qof alla macalin u yahay alla qof uu macalin u yahay oo alla uu waxbaraayo maxaad u malaynaysaa waxaa isagana alla u baraysna ummaddiisii u usoo gudbinayo ummadduna mawsimkii weynaa ee la isugu yimid ama xajat alwadaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maragashaday uu yidhi waa la ikiin weydiin doonaayo ninkanoo risaaladiima idin soo gaarsiiyey baa la dhihi doonaayo maxaad dhihi doontaan maxay yidhaaheen iyaguna waxay nashhadu anaka ballagta arisaala wa addayta alamaana marag waxaan ka nahay inaad risaaladaad inaad mas-uuliyadaadi si fiican u gudatay ood risaaladii alla kuu soo dhibana soo gaadhsiisay oodan waxba naga ta markaas isaguna allaahuma ashhad allow marag ka ahaw saxaabadiisa marka uga mara kacay isaguna soo gaarsiiyey risaalada alla subxaanahu watacaala markaas sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u baahan tahay ma jiro oo aan ahayn barasho iyo ku dhaqan wax dibadda looga keenayo wax dibadda looga keenayo oo dadka muslimiinta ay u baahan yihiin oo ama qaanuunno ay degsadaan ah ama afkaar iyo falsafaad iyo mabaadi' kale iyo ay soo waaritaan ah ama muxuu ahay madaahib iyo waxyaalo kale iyo iyaga ku dhaqmaan ah sunadii nabiga alayh salatu slam diintii oo kaamil ah ayaa ku jirta waa qofkii aqoontiisa marka qof waliba marka intuu ka yaqaano ayay diinta intuu ka yaqaanaa noqonaysa sunada nebiga alay slam intuu ka yaqaanaa qof walbaba diintii intuu ka yaqaana noqonaysa wixii sunnadaa marka ka soo haray waxa w bidcada la yidhaha weeyaan bidcada waxa la yidhaha dalaalka ah weeyaan rasuulkuna alayh salaatu wasalam wuxuu yihi xadiidka um lmuminiin caaisha radi allahu canha ay werinayso man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofkii sameeya camal aan diinta iyadan waafaqsanayn lagama aqbalay in kastaba isagu ha qalbi wanaagsanaado in kastaba ha isu malaynayo inuu alle ugu dhowaanayo in kastaba naftiisa hatusisa inuu waxaanu khayr yahay haddaanu rasuulka alle sala allahu alayh wala slm khayr ka dhigin khayr ma amay waxaad adu khayr u malaynayso oo shar kuga abaa jira wacasaa an takrahu shay-an wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu antum laa taclamuun wallahu yaclamu antum laa taclamuun marka khayrku ma aha qof walowba saad adu u haysato ma aha waa siduu alla uu ugu soo waxyooday rasuulkiisii rasuulkiisina usoo tabiyey saxaabadiina ugu dhaqmeen ee uu camalfaleen iyaguna usoo tabiyeen ugu dambaysay xadiidka cumar ibn khadaab radi allahu canhu oo tusinaya rasuulka calayh salaatu wasalaam sunnadiisa xataa kaad fahmayso ula jeedadiisa iyada kaadan fahmayninba inaad ku raacdaayo inay waajib tahay yani saxaabadii ridwan ullahi siday nebigu u raaci jireen baan waxoogaa halkaas inay ku dayn maya dhowr ka sheegaya cumar ibn khaaab radi allah an isagoo amiiru lmu'miniin ah sidii soo xajiyey oo ummadda madaxeed iyo ummaddao dhan ay fiirsanayso sidii rasuulka alayh salaatu wasalaam loo fiirsanaya u fiirsanayaan markaasu kolkuu tawaafay ibn xajar aswadka intuu yimid buu dhunkaday markaasu wuxuu yidhi inii la aclamu anaka xajarun laa taduru walaa tanfa walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sal la sl yuqabilka ma qabaltu waan koogaynaa dhagax oodan waxna i yeeli karin waxbana aadan ii tari karin haddaanan arki lahaan rasuulka alla sala la alay slam ku dhunkanayan kumaba dhunkadan waxaan ku dhunkanaya rasuulkii baan ku raacaya laakiin adigu waxaad kal waxaad gaar u leedahay oo adigu aan kucaabudayo aan wax yeeli kartan wax ii tari kartan dhagaxa marka wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey khalaas ulajeedadiisa ama saham iyo xikmada ka dambaysa sidaa u yeelay ama ha fahmin waa inaad raacdo adug ibnu cumar radi allahu canhuma oo aad iyo aada ugu mashhuur ahaa wuxuu rasuulka alayh salaatu wasalaam sameeyo oo dhan inuu sameeyo kaga daydo xataa hadduu wax iska caadiyayo waa wuxuu yeeli jiray markuu soo maray jid uu rasuulka alayh salaatu wasalaam safar ku maray si alla siduu yeelay buu yeeli jiray meel alla meeshuu maray buu mari jiray wuxuu ku dadaali jiray hashiisu inay cagta saarto meeshii hasha rasuulka alay sala agta saari jiray meeshuu rasuulka alay slam hurdagay ee uu hashiisu meeshay fadhiisatay nafteedii inuu hashiisa fadhiisiyaabu ku dadaali jiray hadday dhacdo inuu nabiga alayh salatu salam jeed uu maalin hargalay uu soo maro waa degi jira oo hargali jira hadduu soo maro meel uu nebigu alay sala markuu halkaa joogo uu jidka ka leexday intay kaadi qabatay waxaa jirta nebigu alayh salaatu wasalaam mar kolkii xaji xajka laga soo socday laga soo noqonayo carafa laga soo noqonayo galabtii intaan weli musdelife la soo gaarin buuraleyda meel kamid a ayuu nebigu alayh salaa slam kaadi ku qabatay kaadiba u leexday markaasna way isa qaatay usaama la socday ba wuxuu rasul miyaa tukanaysaa may salaadda waa ka horeysa musdelifa lagu tukanaya ibn cumar radi allahu canhu marka markuu meeshaas soo maro walow ayna kaadiyahaynin ogtiisa halkaa fadhiisiiy meesha ku leexan jira nin la socday maalin oo la xajiyey baa marka wi anagoo ibn cumar la soo socona yaan meeshaas soo maray markaasu awrkiisa intuu fadhiisiyey buu jidka ka leexay waxaan u malaynay marka anagu iska joogna marka waxaan u malaynay wuu soo kaajida oo soo noqon doona khaadimkiisii oo yaqaanay baa wuxuu yihi maya kaadi ma haysee wuxuu noo sheegi jiray inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu markanka halkan kale soo gaaray inuu jidka ka leexday oo ficilkii rasuulku jilaya walow xaaladii rasuulka kolkaa haysatay isaga maba haysato yani kaadibu rasuulka u leexday laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam jid uu soo maray oo siduu jidkaa u maray aadan u marin uu ka xishoonaya inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iqtidihiisa arrintaas iqtidiyey maxaad umalaynaysaa marka dadka noocaas saxaabadii sidaas ahayn marka say dharka u xidhanayaan say u seexanayaan say u cibaadaysanayaan say shay kasta oo ka mid ah afcaashooda oo dhan waxay ku sargooyn jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam mutaabacadiisa mutaabacadaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo taacadiisa khayr oo dhan ay ku filan ku dan yahay wallahu subxaanah watacaala yaquul wain tutiicuuhu fahtaduu haddaad ateecodaan amarkiisa qaadataan waa ku hanuunaysaan haddeed marka maxay noqonaysaa masuunkeeduna wain khaalaftumuuhu fadilu haddaad khilaaftaan amarkiisa aada khilaaftaan isaga adeec weydaan waa lumaysa nasأl اllaha subxaanه wataعala an yajcalana min aladina yastamicuuna اlqowla fayattabicuuna axsanah وan ynfacna bima clamna وyuclimna ma ynfacuna وyزidna huda وtaqوى slى اllah alى nabiyina mxamedi وعlى ali y